haa hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa tahay daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed dhextaalkii barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan ee raadiyo muqdisho iyo s n t v ayaan soo gaarnay degmooyinka tartamaya ayaana fursad ku siinaa qaybtan dhextaalka ah si ay degmooyinkaas isu bartaan taariikhahooda iyo xadaaradahoodana aanu annaga dhan u wada ogaano wax badan oo ka mid ah garbaharey iyo dayniile ayaa caawa sida aad la socoteen daawadayaal iyo dhegaystayaal barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha ramadaan ku tartamaya waxaan rabaa inaan ku hormaro degmada garbaharey ee gobolka gado ee koonfur galbeed ee soomaaliya garbaharey may maqlaysaan laakiin okay waayahay waa ila socotaan oo malaynaa garbaharey ha waa kula socdaa waa kula soconaa si fiican haye walaal adoo aada u mahadsan degmada garbaharey xarunta gobolka gadow waa degmo noocee ah
taariikh ahaan waktigaan haysa adoo raalliya intee dhan yahay
yaa
waktiga aan hadli karo intee leeg waa wa waa ku siinaynaa intii macquula waa waa ku siin karnaa ee taariikhda noo soo koob adiguna isku day inaad noo soo koobto bal insha allah
waa mahadsan tahay bismillaahi ramadaan kariim guddiga iyo maxaanku yidhaahdaa idaacada iyo dayniilaba waa salaamaynaa haddaan intaa ka gudbo degmada garbaharey magaceeda horta oo garbaharey ah wuxuu ka soo jeedaa afka oromada oo oo macnihiisu yahay garabkii ama balligii dameeraha ayuu horta ka soo jeedaa degmadaasu waxay ku taallaa ama ay magaalo madax u tahay gobolka gado oo ah gobolka labaad ee ugu ballaaran juqraafiyahan dalka soomaaliya sideed iyo toban gobol marka laga hadlaayo waxay ku taallaa bartamaha gobolka ayay ku taallaa oo degmooyin kaloo dhan geesaha ayay ka kala jiraan waxay ku taallaa dhul dooxaa oo tog weyn baa magaalada dhexdeeda mara dhanka kalena buuraley ah garbaharey waxay caan ku tahay dhul jadiib ah oo xooluhu aada ugu dhaqmaan inay tahay saddexda adduunyada waxaa magaalada dhex mara tog weyn oo biyale oo weli lagu magacaabi karo oo macnaha aan la oran karaynin waa tog qallalan oo ilaa ilaa toban kilomitir dhul ku dhow ay biyuhu qulqulahayaan jilaal iyo roobba si fiican waxaana cajiiba biyahaas qulqulahayaa meelna inay xareed yihiin oo macaan yihiin meelna ay dhanaan yihiin meelna ay yaro culus yihiin garbaharey waa magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii caanka ahaa kaalla sarreeye gaas maxamed siyaad barre islamarkaasna uu ku xabaalan yahay si fiican
garbaharey waxay caan ku tahay haddii aan u yar ku daro suugaan yaroo ayada ruuxeedu magaaladu ay nafteeda kaga hadashay ayuu ayuu ku kooban yahay garbaharee warbixinteedu garbahareeda hadlaysaa waxay tidhi geyigeenna oo idin waa sideed iyo tobanka gobola soomaaliya geyigeenna oo idin gobolkii labaad ee ugu geda ballaarnaa xaruntii gadaanahay garbaharey baanahay afrikaanka gabalkiis geesiyo xoreeyiyo guulwadasiyaad iyo geesiyo dhalaanahay garbaharey baanahay geya caafimaadoo dembi iyo qaniin qabin geel iyo lo iyo ari ay wada galaan oon laga guurin baanahay garbahaarey baanahay biyahayga gaanka ah biyahayga gaankaa haddaad galax ka shubataan waa hibo u gaaroo markay oonka gooyaan gaajadana way bi'in garbahaarey baanahay waxwaha garashadeediiyo gadgadoonka ficilkiiyo cilmigii galbeed jiray halka uu u guurayo halka uu gombaha dhigay oo u soo guuray baanahay garbahaarey baanahay halkaa waxaan ka wadaa waxaa ku yaalla halka kan machad lagu barto luuqadda carabiga ah oo naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada iyo aalada oo dhan oo boqolaal iyo boqolaal xero ay dhigtaan ayaa halkan ku yaalla waayah garbahaarey waxay tidhi marka waxaan kusoo goynayaa waxay tidhi guyaal iyo guyaal badan qofka igu gaboobaa dhabarkiisa lama godo ilkaha hilibka goostiya gawsahana kama dhaco guluubka iyo arag iyo indhahana ma gamashiyo garaadka iyo caqliga iyo garashada ma lowlabo guurka iyo haweenka iyo galmadana iskama dhimo
waaya waaya waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin garbahaarey waa waktiga waktigaan beeqaamin oo aad baa umahadsantihiin runtii taariikh kooban oo cajiib badan ayaad soo bandhigteen waa idinkaga mahad celinaynaa waktigiina iyo fursadiina daynile aad caawa la tartamaysaan maxaad iyada ka taqaanaan degmada daynile
haa adeer degmada daynile oo aan la tartamayno waxaanu ka naqaanaa inay tahay degmo ka mida gobolka banaadir oo ku taalla dhinaca waqooyi galbeed waqooyi galbeed kaga taalla magaca ama waqooyi kaga taalla waxaanu ku waxaanu ku naqaanaa degmadaasi inay ka mid ahay degmooyinkii dawladdii kacaanka ay magacowday waxaan kaloo ognahay mar in degmanimadeeda la qaaday dibna mar kale loo soo celiyey waxaanu ku naqaanaa inay caan ku ahayd ay ku yaaleen xarumo waaweyn ama xeryo waaweyn oo ciidamada qalabka jira ay iska lahaayeen baanu ku naqaanaa
aad baa umahadsantihiin aad baa umahadsantihiin garbaharey waa waa usoo diyaar garowdeen waa rajaynayaa dayniile inaan iyaguna macluumaad iyo taariikh intaas la mid aan ka heli doonahay halow dayniile
ha radio muqdisho haye dayniile bal taariikhda degmada iyo xadaaradda ay leedahay intaad ka ogtihiin bal noo soo kooba
sidaa ay dadku wada og yihiin degmada dayniile waa degmo aada u fac weyn waxay ka kooban tahay aada afar waaxood oo aada u balbalaaran oo ay ka mid tahay waaxda ciise cabdi waaxda barwaaqo waaxda halgan iyo waaxda surdamac marka degmadu waxay leedahay laba qaybood oo miyi iyo magaalaba ah qayb miyi ah oo ay xooluhu daaqaan oo dhir iyo doog badan iyo qayb magaalo ah oo ka tirsan gobolka banaadir oo magaalada muqdisho ka mida degmadu waxay deris la tahay degmooyinka kale ah degmada yaakshiid degmada hodan ee gobolka banaadir iyo degmada degmada aan dhahday degmada yaakhiid aan dhihin degmada dharkeenle iyo degmada hodan iyo degmada wardiigle sidoo kale degmada waxay daris la tahay labada gobol ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxayna jirtaa waxayna u dhexaydaa labada wado wadada dheer ee aada siinka dheer ilaa siinka dheer ilaa wadada kale ee dhinaca kale marta ee la yidhaahdo wadada generaal daa-u ee hadda aada xaafadda la yidhaahdo daarsalaan oo runtii xaafad aada u qurux badan ah oo qayb kamid ah ay ku jirto degmada daynila sidoo kale degmadu waxay leedahay suuqyo balbalaaran sida suuqa ariga ariga lagu gado sidoo kale degmadu waxay leedahay ceelal runti biyo macaan oo magaalada daafaheeda kala duwan laga cabo biyaheeda waa degmada keliya aan ku faani karno runti aan dhihi karno magaalada ayay waraabisaa sidoo kale degmada waxay leedahay warshado wax soo saar sida warshada digaaga warshada kartoomada iyo warshada haragga samaysa marka degmadeenu waa degmo noocaas ah marka waa degmo aada u ballaaran waya wa waa mahadsantihiin dayniile waa idinkaga mahad celinaa runtii sidaad usoo koobteen idinkuna waktiga waxaan rabaa su-aashii ugu dambaysa radio muqdisho idinkoo raalli waxaan codsanaynaa in master cabdikhani cali maxamuud oo runtii gabyaa ah oo kelimatooyinka yiraahdo waktiga aan haysano waya fursadda idin siinayo waa saddex daqiiqo fadlan saddexdaas daqiiqo inaad kusoo koobtaan daqiiqo ayaan waa kusoo koobaynaa insha allah radio muqdisho aad ayaad umahadsantahay haye
halow raadin muqdisho haye waa waa waa waa ku maqlaynaa walaal Eh, soo dhawow
Een, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdisalaam waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaala oo inuu suurtageliyey bishaan ramadaan inaan ka qayb qaadano een, tartan aqooneedka ay taabagelinayaan een, maamulka iyo een, sidoo kale een, ay tabinaysa idaacadda raadiyo muqdisho waayo waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan taageerayaasha degmadayna sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka degmada sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka idaacadda intaas kadib waxaan bilaabayaa tixdeeda ayadoo waqtigu kulaalaya haye tixda waxay u dhici doontaa sida tan waxaan ugu talagalay idaacadda
haye Ma- maansaya shuugaan murtiweeye dhaxal gala waa meeno aanan baabi'in magacoodu uu lumin miin wax malaan kama saafiraa muluq weeye xarafkani marna waa muhiimo magacii rasuulkeen ayuu laba mar uun galay maxamed sala allahu calayhi wasalam min iyo ujeedada hamalayni mudane mabaadiida gabaygani in lagugu mariridi macnahaygu maaye raadiyo muqdishaan ujeedaa muqdishiyo marko jilib iyo maxaas ilaa iyo erefka mudug meediyaha maqalka mawjadaha ku gidaaman waxaa laga maqlaa waa raadiyow muqdisho ee mowlow gudaa mawjadaha macaad maqalka fasiixa bulshadu maanka ku hayso waa sagaashan dhibic hartise mowlow barakay maamulkooda wacan iyo shaqaalaheeda mudan mahdaan idlaan hawadaan u marin ee saca mudateena hambalyo raadiyo muqdisho
aad baa mahadsantihiin waaya waa mahadsantihiin dayniile waa idinkaaga mahadcelinaynaa runtii waktigiina iyo fursaddiina iyo runtii eh, tixda kooban ee aad eh, eh, noo soo jeediseen eh, guud ahaan bahda eh, warbaahinta dowladda waa idinkaga mahadcelinaynaa runtii eh, idinka iyo garbaharey iyaguna tix aad u qiimo badan oo gobolka gado gaar ahaan garbaharey ku saabsan soo jeediyey waxaan isku dayi doonaa inaan fursado intaan ka ballaaran aan raadino si aan degmooyinka tartamaya dadka ah, afmaalka ah ama eh, gabyaaga ah inaan fursadaas siino si ay ay- ay murtidooda ama tixdooda ay uga faa'iidaystaan inta aanu barnaamijka iyo tartamada ku guda jirno qiimayna taas eh, aanu ku samayn doono hadduu eebba idmo waa waxaan gudageli doonaa qaybtii xigtay ee barnaamijka u diyaargarooba labada degmo garbahaare iyo daynile waadna ku mahadsantihiin qaybtii dhextaalka ee isbarashada degmooyinka gobolka caawa inta waa degmooyinka garbahaarey iyo dayniile caawa inta ayaan ku hakinayaa cabdifataax daahir jayte ayaan markan barnaamijka eh, qaybihiisii kale noo sii daadihin doona isaga ayaan ku wareejinaa cabdifatax
waa mahadsantahay mustaf maxamed axmed warcaddeeye su-aalihii noo harsanaa ee min saddexda su-aal ayaan ambaqaadi doonaa kullo haddii allah wadilay raali ka noqdo balse markan ha- dalkaaga ku dhiso hal dool
haah hibay hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haah hibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waayahay waayahay dib ayaan ugu laabanaynaa barnaamijka dhegaystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho iyo daawadayaasha t v naga daawanaya barnaamijku waa tartanka ramadaan ee maamulka gobolka banaadir uu taabagelinaya warbaahinta qaranka iyo degmooyinka dalkeena ay u qabanayso su-aalaha diyaarintooda qaar ka mid ah jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa naga taageertay qaar kalena macallimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku kala sugan gaar ahaan maaddooyinka santiifika min saddex su-aal ayaa laba degmo u hartay wadartoodu waa lix aan hubin ay qadka ku jiraan halow garbaharey
halow radio muqdisho waa mahadsantihiin ku yara jira degmada kale halow daniel halow radio waa muqdisho mahadsantihiin su-aasha waxaa iskala tartamaasha degmada daynile waa su-aasha shanaad ee daynile waana su-aasha sagaalaad su-aalaha guud ee tartanka su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan daynile maxaa lagu qiyaasaa dhulgariirka aan ku celiyo mar kale su-aasha maxaa lagu qiyaasaa dhulgariirka marka saddexaad ee ugu dambaysa daynile maxaa lagu qiyaasaa dhulgariirka waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmar aad ka jawaabi doontaan daynile
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow daynile
halo radio muqdisho jawaabta bismillaah haddaynu nahay tartamayaasha degmada dayniile su-aashaasna la weydiiyey jawaabtaan ka bixi doono waxay noqonaysaa insha allah rector scale
jawaabta ay bixiyeen daynile sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinaya
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dayniile kama aysan faa'iidaysan hadday daynile soo hareer martay halow garbaharey halo jawaabta radio muqdisho jawaabta garbaharey sitimo garaasi sitimo garaasi
ku celi sitimo garaasi
waayahay jawaabta garbaharey sax iyo qalad guddiga ayaan ku celinaya degmada garbaharey su-aashii soo hareer martay degmada dayniile jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana sismo garaaf
yaa garbaarey kuwi busuliyo shabeeliyo gurigii garbaarey qurdhuubaya luug iyo balaadkii xaawada toddobaad ku baansada laba dhibcood baa dhignay halka halka bay taalaa war garbaarey baanu dhex dhignay halka bay taalaa halka ay u joojiyeen waaya su-aasha waxaa iskale isla garbahaaraya garbahaarey dhigiina fura waa su-aashooda shanaad waana su-aasha tabnaad su-aalaha guud ee tartanka garbahaarey su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan maxaa lagu qiyaasaa cadaadiska hawada aan ku celiya mar kale garbahaarey maxaa lagu qiyaasaa cadaadiska hawada marka saddexaad ee ugu dambaysa garbahaarey maxaa lagu qiyaasaa cadaadiska hawada waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan garbahaarey waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan markaan barwaaqo gaarne
garbahari
halo radio muqdisho jawaabta
jawaabtu waa barometer
jawaabta garbaharey sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
tartamayaasha degmada garbahaarey ee gobolkaasi gado jawaabtii su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa sax waana barometer
barometer lugi abow hobanaanka giriley beedkiyo shabeelkiyo bubulaga libaaxiyo beerka iyo qalanjadii bacaadka isna jiiba garbahaaray baan u dhignay labada kale halka bartee halkaasaan u dhignay aniga haa. haa waan tegaynaa haa yah
waayahay Caawa sheeko kale waa waayahay socdaan.
su-aashan abhaa caawa sheeko kale uma keenaya laakiin waa laga dhuri doonaa waa laga dhuri doonaa ikaadi su-aashan waa su-aasha lixaad waxaa iskala tartamayaasha dayniile dayniile su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan dhegaha u fura xagasha kacsan ee buurfiiqeed kana timaada buurta gunteeda waa soddon iyo saddex digrii haddii fogaanta qof buurta fiiqeedu ku tegi karaa tahay toban kun oo mitir waa maxay joogga buurta aan ku celiyo mar kale su-aasha dayniile xagasha kacsan ee buurfiiqeed kana timaada buurta gunteeda waa soddon iyo saddex digrii haddii fogaanta qof buurta fiiqeeda ku tegi karaa tahay toban kun oo mitir waa maxay joogga buurta marka saddexaad ee ugu dambaysa dayniile xagasha kacsan ee buurfiiqeed kana timaada buurta gunteeda waa soddon iyo saddex digrii haddii fogaanta qof buurta fiiqeedu ku tegi karaa tahay toban kun oo mitir waa maxay joogga buurta waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan daynina waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow dayniile halow dayniile
halo radio muqdisho jawaabta
bismillaah haddaynu nahay tartamayaasha degmada daayniile su-aashiina la weydiiyey su-aasha jaw- fadlan su-aashii- dayniile boobsii jawaabtana si waqti idinku filan waa idin jawaabtaan ka siinay bixinayna waxay noqonaysaa Mhm, sideed kun mhm, saddex boqol mhm.
sideetan iyo lix dhibic toddoba kilomitr jawaabta dayniile sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
waayahay degmada dayniile ee gobolka banaadir kama jawaabin su-aashii la weydiiyey hadday dayniile soo halaal martay halow garbahaarey halo radio muqdisho jawaabta
jawaabtu waa shan kun afar boqol afartan iyo lix dhibic saddex sagaal eber saddex shan mitr ku celi mar kale
jawaabtu waa shan kun afar boqol afartan iyo lix dhibic saddex sagaal eber saddex shan mitr
Waay- waayahay eh, jawaabta guddiga ayaan ku wareejinayaa
waayahay degmada garbahaarey kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo areer martay dayne waayahay kaahiye haddaad sheegto jawaabta saxda ah jawaabta saxda ahi ee garbahaarey aad bay usoo dhaweysay runtii oo dabcan waxay u dhacaysay su-aashu marka hore xagasha kacsan ee buurfiiqeed buurfiiqeeda kana timaado marka- buurfiiqeed
xagasha kacsan ee buurfiiqeed kana timaada buurta gunteeda waa saddex boqol ma waa soddon waa soddon iyo saddex digrii haddii fogaanta qof buurta fiiqeeda ku tegi karaa tahay toban kun oo mitir waa maxay joogga buurta jawaabtu waa shan kun afar boqol afartan iyo lix dhibic saddex sagaal mitir waxaa kaloo ay noqon kartaa shan kun afar boqol afartan iyo lix mitir degmada garbahaare waxa ay sheegeen shan kun afar boqol afartan iyo lix dhibic saddex sagaal markay marayaan waxay kusii dareen wax kale oo Lambaro meesha- kale oo lambaro kale dheeraad ah.
oolin laakiin jawaabtii waa ay sheegeen laakiin waxa ay ku dareen ayaa ka burburisay abshir dhibcihii xaashi le ah buurtaas sidaas- furi kara dee qof oo laho oo ad- adag oo xoogan abshir le ka bixi kara buurtaas furi kara Maxaa Dadkan dhacay?
abarta- Maxaa dhacay? Usmaa barfasaarka xooggan.
barfasoorka barfasoorka gadaal gadaal soo degi kara abshir waa soo degi ee farsamo yaqaan sabaaxa ka bixi kare maxaa dhacay waxaan ka rabaa saaxiibo idaacadaan furta aniga magowa iyo imaakinteeda Xaye- idaacadeeda markii oo la rabo gambaleel camal ama magaciis xayeysiis qadar xayeysiin markii la dhihi rabo jaab
hasnaallah
dadkan iyo yanaa waayahay su-aasha waxaa iskala tartamayaasha degmada garbahaare waa su-aashooda lixaad garbahaare dhegeyna fur su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan nin fuundi ah ayaa derbi dhirirkiisu xadidan yahay ku dhisi kara laba saacadood fuundi kale ayaa isla shaqadaa ku qaban kara saddex saacadood haddii labada fuundi wada shaqeeyaan imise daqiiqadood ayay ku qaadanaysaa inay qabtaan shaqada aan ku celiya marka la su-aasha garbahaarey nin fuundi ah ayaa derbi dhirirkiisu xadidan yahay ku dhisi kara laba saacadood fuundi kale ayaa isla shaqadaa ku qaban kara saddex saacadood haddii labada fuundi wada shaqeeyaan imise daqiiqadood ayay ku qaadanaysaa inay qabtaan shaqada marka saddexaad ee ugu dambaysa garbahaarey nin fuundi ah ayaa derbi dhirirkiisu xadidan yahay ku dhisi kara laba saacadood fuundi kale ayaa isla shaqadaa ku qaban kara saddex saacadood haddii labada fuundi wada shaqeeyaan imise daqiiqadood ayay ku qaadanaysaa inay qabtaan shaqada waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan garbahaarey waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane
hallow garbahaarey
halo reedio muqdisho jawaabta
jawaabta haddaan isku dayno insha allah waxay noqonaysaa toddobaatan iyo laba daqiiqo jawaabta garbahaarey sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
waa hagaag tartamayaasha degmada garbahaarey su-aasha la weydiiyey jawaab sax ayay ka bixiyeen waana toddobaatan iyo laba daqiiqo
garbaarey banaanay dusheediio dolow yaa bariisadii ceel waa kula ambariista ceel waa kaanba dhigi labadan dhibcood markaan bartaas halkaasay taala ceel waa ka qaada halka halka xarnabtigeed ka qaada warkaasaa ku dhan Ha, waa- su-aashan waa su-aasha toddobaad ee tartamayaasha degmada dayniile waana su-aasha saddexiy tobnaad su-aalaha guud ee barnaamijka dayniile su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan sheeg erey cilmiyeedka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta simaha aan ku celiyo mar kale dayniile sheeg erey cilmiyeedka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta simaha markay saddexaad ee ugu dambaysa dayniile sheeg erey cilmiyeedka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta simaha waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmo aad ka jawaabi doontaan dayniile waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow daynile daynile halow halo radio muqdisho jawaabta bismillaah hadaynu nahay tartamayaasha degmada daynile su-aashaasna la weydiiyey jawaabta aan ka bixinayna waxay noqonaysaa insha allah identical twins
jawaabta daynile sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmada dayniila tartamayaasha uu tartamayahay su-aashii la weydiiyey jawaab saxa kama aysan bixin hadday daynile soo haraar martay halow garbaharre halo radio muqdisho jawaabta
saymes twins saymes twins
ku celi bal garbaharre
saymes twins saymes twins waa yahay kahay hay kama masaxanu soo faa'iideys- qalday kama faa'iidaysan garbahaarey degmada dayniila su-aashii soo hareer martay hadday labada degmo garan waayeen jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waa hagaag su-aashaa la weydiiyey tartamayaasha degmada dayniila oo ahayd su-aashii ugu dambeysay ee degmadaasi caawa tartanka la weydiiyo waxay u dhacaysay sheeg erey cilmiyeedka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta simaha jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa istiobagis ku celi mar kale haddii aan ku celiyo jawaabta saxda ahi waa istiobagis Mana is- ismajiijis miya ismajiijis aa lagu damaya ha lagu matarmadhidhiiy mana waa la matar ma joogsan yahay miya Ah, saas u dhiganta Eh, laakiin ilmaha waxaa jira qaar oo sinaha galo iyo qaar kelyaha lagu qaado iyo qaar xabadka lagu qaado qaar caloosha lagu qaado laguma weydiinaya kuwa هذا فيري جن الماء نفسه.
جنكلوجيا وصبر من خمرا تقف فدارها فرني وقالوا يخلي تكون فانا وحتمني وياها بخمر عيني الدنيا مي فاهمة ابو كمال هذا وش واحد اوكي والله اوكي واحد واحد السؤال واحد يصير وشك تبوك يا سيد اوكي يا خوش يا رنا في الدنيا وايا وايا daawada dhegeystayaal su-aashan waa su-aasha toddobaad ee tartamayaasha garbahaarey waana su-aasha afar iyo tobnaad su-aalaha guud ee tartanka garbahaarey dhigiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg erey cilmiyeedka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta maskaxda aan ku celiyo mar kale sheeg erey cilmiyaadka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta maskaxda marka saddexaad ee ugu dambaysa garbahaarey sheeg erey cilmiyaadka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta maskaxda waan rajeynayaa inaad garateen hadduu alla idmaan aad ka jawaabi doontaan garbahaarey waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asagan ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne halow garbahaarey halo radio muqdisho jawaabta
siamestu
ku celi bal siamestu
waaya jawaabta garbahaarey sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
tartamayaasha degmada garbahaarey ee gobolkaasi gada su-aashii la weydiiyey kama jawaabin
hadday soo harar martay halow daynile halo radio muqdisho jawaabta
jawaabta aan ka bixinayna waxay noqonaysaa by conjugated jawaabta daynile ee ka faa'iidaysiga ayana hadday sax tahay haddii kale guddiga ayaan ku celinayaa degmada dayniile tartamayaasha u tartamayaahi cabdi fitaah kama faa'iidaysan su-aashii garbahaarey soo hareer martay haddii labada degmo soo hareer martay jawaabta saxda ah waa maxay marka jawaabta saxda ahi waxa ay noqon doontaa haddaan su-aasha ku hormaro sheeg erey cilmiyeedka loo isticmaalo mataanaha isku dhegan gaar ahaan qaybta maskaxda waxay noqon doontaa ama ay tahay karniyom bajis ku celi mar kale karniyo
karaniyon bajis karniyom bajis ayay noqonaysaa su-aashu ilmaha waa u duceeyna ilaahay muuse kheer inay ku dhashtaan madaxda oo kale ku jiro waayahay waa mahadsantahay kaahiye waxaan rabaa sixitaan yar oo ku saabsan eh, su-aashii lixaad ee danila la weydiiyey ee u dhacaysay xagasha kacsan ee buur fiiqeed kana timaada buurta gunteed waa soddon iyo saddex digrii haddii fogaanta qof buurta fiiqeeda ku tegi karaa tahay toban kun oo mitir waa maxay jooga buurta jawaabta danila su-aasha danila ayaa lahayd waa su-aashooda lixaad way soo hareer martay si ka faa'iidaysi ah waxaa loo siiyey garbahaarey garbahaarey jawaab saxa ayay su-aasha ka bixeen markii guddi dib isugu soo laabtay oo eh, waxay sheegeen shan afar waa shan kun afar boqol afartan iyo lix dhibic soddon iyo sagaal waxay ku daraan jajab haddii maadaama jajabkaas aysan shan gaartiisnayn waxaa la go-aamiyey in sidaa ay jawaabtu sax ku tahay oo labada dhibcood loogu daraya garbahaarey oo ka faa'iidaysi ay u heleen waa sidaasoo cabdifitaaxow eh, dabcan inagu markaan tartanka haddaan ka Wa- wa- daadihinayno guddi guddi kale ayaa oo marjac la la laabta fadhiya.
ayaa jira iyaga markaas la socda iisoo dhiiba iisoo dhiibaan tartanku geeye qaabka u socdo garbahaarey iisoo dhiibaan geeye ana geeyla Alla- allow yay buubsho balal yay buxidhaawo waddankoo barwaaqa beeluguna nagiyin garbahaariyaa tagaa laba dhibcooda soo wadaa macnaa oo meela ka soo dhiciy garbahaariyaa tagaa jow haddana jow waa dhig lama dhaabo Eh, laakiin baalal yaa igu xiraa tiri baalal weligaa muku soo baxayo Mid kalena- yaa ii heerale waay waa Ah, yaa kawaama leedaa.
yaa le waay macnaa guddoomiyaha guddiga xogeenkaa jooga wax kasta diyaar eh. Asaa kugu xiraa baalal.
Waaya, waaya.
mexraa waa mahadsan yihiin abaha iyo jaajimo waxaa noo soo gabagabeeyey su-aalihii min toddobada ahaa ee la weydiiyey labada degmo afar iyo toban su-aalaha wadaartooda min toddoba ayaan weydiinay waxaad kolloo naga sugtaanba waa natiijada tartankii caawa dhex maray garbaharre iyo daynile cidda ku guulaysatay iyo habeen dambe cidda tartamaysa hadduu alla idmo kollow ayaanu natiijada la shaacin doonaa balse markan dalkaaga hal doolar ku dhiso
haah hibay hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haah hibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hogaanshee hibeeya halka doolar
beertu isticmaalka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku beertu isticmaalka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan barwaaqa gaarne
waa tahay Halkaagaa doolar ku dhiso waaba dhisanayso dhisnay waa la Lakin dhisma- ciidanka yaqa jaakiyana loo gado Jaaki- maamul Waa gobolka loo gadaa.
baadusheeg ciidanka dhaxna dishi qoraxna waa dishi Waaya.
waxaa dalata loo sameey iyo jaakiyaal ma heestaan ma heestaan naqdhe waa qirqireen Waayahay.
astay askariga Waayahay.
ma heestaan Waayahay, jaajab.
ma loo gadaa wa- waxaad eh, aad naga sugtaan ma dhegaystayaal daawadayaal waa natiijada tartanka caawaracde ayaan ku wareejinaya si uu natiijada ugu dhawaaqo
aad waa mahadsantahay cabdifataax dahar jayte jaajumo iyo waa mahadsantihiin iyo abahaa
Adigaa mudan- adigaa mudan- qaybtii mudan natiijada lasoo gaaray Anugu markaan tartaabanay.
eh, dadku waxay naga dhowrayaan natiijadii eh, tartankii caawa ay wada galeen degmooyinka eh, garbahaarey oo gobolka gada ah iyo degmada dayniile oo gobolka banaadir ah kulankii caawa dhex maray labada degmo eh, min toddoba su-aal ayaa la weydiiyey oo caadiyan su-aalaha barnaamijka eh, degmo kasta oo tartamaysa la weydiiyo Eh, degmada dayniile haddaan ku hormaro oo gobolka banaadir ka tirsan waxaa la weydiiyey toddoba su-aal caadiyan Eh, waxa ay garatay toddobadii su-aaloo la weydiiyey hal su-aal oo ka mida waxaana ay garan weysay eh, lix su-aal oo ka mida su-aalihii la weydiiyey toddobadii su-aal hal su-aal ayuu- ayay ka garteen degmada dayniile lixdii su-aal ee kale la weydiiyena ma aysan garan sidaas darteed eh, dayniile waxay heleen laba dhibcood oo keliya oo su-aashii koowaad oo ay ka jawaabeen labadii dhibcood ee loo xisaabay oo ah laba dhibcood ayay eh, eh, halkaas ka heleen ma jirin wax ka faa'iidaysiya oo degmada dayniile ay heshay Eh, degmada garbaharey ee gobolka gado iyana waxaa la weydiiyey toddoba su-aal oo ka mid a caadiyan su-aalaha loogu talagalay iyana in la weydiiyo dhigeeda Eh, toddobadii su-aaloo la weydiiyey degmada garbaharey waxa ay garteen saddex su-aal oo ka mid a oo ay si saxa uga jawaabeen sidaas darteed waxa ay halkaas ka heleen lix dhibcood oo su-aashiiba aan laba dhibcood u xisaabinay lix dhibcood oo su-aalihii caadiga ahaa ee la weydiiyey oo jawaabtoodii ay bixiyeen ayay heleen oo oo halkaas lix dhibcood ayay noqonaysaa waxaa waxaas waxaase u dheer eh, degmada garbaharey waxay heshay saddex su-aal oo ka faa'iidaysi ah oo ay ka heshay degmada dhigeeda oo ay la tartamaysay eh, dayniile saddexdii su-aal oo ay heshay iyana waxaan u xisaabinay laba dhibcood midiiba sidaas darteed ka faa'iidaysiga ay heshana waa lix dhibcood marka la isku daro wadarta dhibcaha lixdii su-aalaha caadiga ah ee ee ay jawaabtooda bixiyeen oo ay heleen iyo lixda ka faa'iidaysiga ah waa laba iyo toban dhibcood sidaas darteed degmada garbahaare iyana wadarta guud dhibcaha ay heleen waa laba iyo toban dhibcood waxaana kulankii caawa uu kusoo gabagaboobayaa laba iyo toban dhibcood oo ay heshay degmada garbaharey ee gobolka gado iyo laba dhibcood oo ay heshay degmada dayniile ee gobolka banaadir waxaana soo gudbay oo garbaharey ayaa iskoor lamida skooradii ay dhigeen waa kismaayo iyo haddaan qaldanayn bondheere ha okay iyana kasoo marka waxaa moodaa gobolada in in maxaa la yidhaahdaa tartankan si fiican habeen dambe hadduu allah awoodale raalli ka noqdo oo ilaahayna gaarsiiyo waxaa tartami doona oo tartan cilmeedka bisha barakeysan ee ramadaan ee radio muqdisho iyo s n t v ku loolami doona degmooyinka boosaaso oo gobolka bari ah iyo degmada dharkeenley oo gobolka banaadir ah boosaaso iyo dharkeenley hadduu eebaydmo waayahay runtii wuxuu tartankaas ka mid noqon doonaa tartamada ugu adag ee tartanka ramadaanka ee sanadkan hadduu alla idmo waa tartan adag habeen dambe ee full mows alla full mows الكلاسيك ما كودا الكلاسيك دربي
full mows waayahay aad baa umahadsantihiin bahal jajimo guud ahaan dhegaystayaasha raadiyo muqdisho daawadayaal tartankii caawa inta aan kusoo gabagabeynaya waxaan ku tartamay garbaharey iyo daynile dhammaanteen oo isku duuban hadduu alla idmo inta aan habeen dambe ku kulmi doonno tartanka ay tartamayaan boosaaso iyo dharkeenley waxaan idin leenahay nabadgelyo ramadaanu kariim